وجاز بالمشتق dون اللqب وin ykن min صفة fqad uwi halkan wuxuu ka hadlay masalo kaloo masaa'ilka cilada lamid kamid a wasfiga wax lagu cilaynayo iyo culimadu waxay isku khilaafeen masalo la yihaahdo atacriiru bilismi lmujarad ismiga ama magacan magac ahaan ma lagu cilayn karaa waxaana ay ugu qaybsameen saddex madhabood madhab diiday oo yihi aslanba ma banaana qayb badan oo shaaficiyada iyo maalikiyada kamidana ay qabaan oo ismi iyo magac ismi ahaan in loogu cileeyo waxaana ay yidhaahdeen waxaan ognahay lafdigu ka lafdi ahaan khamriga khamri magac ahaan la yidhahda maadaama khamri la yidhi oo magacii hadduu zuula xukunkii uu zuulayo iyo waxyaabaha lamidka yihi insaa loogu cileeyay ma banaana yidhi qolo labaad oo tiri mutlaqan ismi mujarada waa lagu cilayn karaa daya badan oo shaaficiyada iyo xanafiyada badankeed iyagana laga soo guuriyo oo tusaaleyow yidhaahda ayga la tababaray lama gadi karo maxaa yeelay waa ay isagii kaan la tababarina isku mid wey nabidka khamraa lagu magacaabaa sidii kii casiirka cinabka laga sameeyey khamriga la dhihi jiray isna xaaraan yaha maadaama magacii u qaatay qola yidhi waa nijaas waxyaabaha hilibkooda la cuna kaadidooda waayo waa kaadi marka magaca cilada in laga dhigo maadaama magaca uu wato mutlaqan waa baneeyeen waxaa looga jeedaa mutlaqan waa baneeyeen ama ismiga mushtaq ha noqdo ama jaamid ha noqdo jaamidkiisaasi ama ha noqdo ismu jinsi ha noqdo ama mufrad ama mufrad calama ha noqdo iyo madhab saddexaad oo kala qaaday jaamidka iyo mushtaqa kala qaaday ori mushtaqa waa banaan tahay waayo macna sifu wataa waana madhabka qeyb badanoo maalikiyada kamida iyo qeybo xanafiyada iyo qeybo shaaficiyada in badanoo muctasilada laga soo guuriyo laakiin waxay yidhahdeen ama ismiga calamka ama ismiga jaamidkiihi waa laba qaybood kan calamka waa isku itifaaqeen inaan lagu cilayn karin ismul jinsigana laba qowl bay uqaybsameeno qolana waxay dhahen waa lagu cilayn karaa qolana laguma cilayn karaa yidhahdeen arrimahaas iyo khilaafka halkaa ka taagan oo xaqiiqadiisa laga yaabo khilaaf lafdiga inuu noqdo ayuu halkan beydka qaybta hore kaga hadlay wuxuuna doortay madhabka qayb badan oo maalikiyada ay qabaan oo ismiga jaamidka iyo in la kala qaado kan laqabka wuxuu yihi wajaaza waxaa banaan bilmushtaqi ismiga mushtaqa in lagu cileeya waa banaan tahay duuna laqabi ismiga jaamidkaasi in lagu cileeyo ma banaana ismiga mushtaqa waxaa looga jeedaa waxay yidhahdeen dhacdooyinka qofka lagu tilmaamo laakiin isbedelka ama marar cusub dhacda sida wax samaynta wax qaaditaanka anaa waxaa la yidhaahdaa afcaasha wax waa lagu cilayn karaa la yiri wey marka waa banaan tahay wey ismiga mushtaqa ninkaasaa waxaa loo yeelay liannahu saariqun waxaa loo yeelay liannahu daaribun waxaa loo yeelay liannahu qaatilun ama min alqatli laga soo ishtiqaaqo laga soo qaatay waa lagu cilayn karaa bay yidhahdeen marka hadalka ay yidhahdeen haddii loo fasiro macnaha uu xambaarsan yahe ama dilka ama tuugada ama garaaca loo darteed baa saa loo yeelay iyaga iyo madhabkii mutlaqan mamnuucay waa isu imanayaan oo kuwaasi waxay yidhahdeen tusaale iyagoo aad keenteeni macnaa wasfi baa ka ka muuqda saabkaad u banaysan taa wey laakiin duuna laqabi ma banaana buri waxa laqabka ismiga jaamidkaa ma banaana halkan ismigii jaamidkaa maanu kala qaadin hadduu calam yahay iyo hadduu jinsi yahay hadalkan macnihiisuna waxaa weeye inaan midna lagu cilayn karin ama jinsi ha noqdo ama calam ha noqde waxaana beydka hore nagu soo hormaray in cilla kaasira waxa lagu cilayn karaa waxaa kamid a minhaa maxalu lxukmi oo dahabkii likawnihi dahab aan lagu cileeyey arrintaas iyo culimada waxay ku jamciyeen asmaada jinsiga ayaa laba dhinac laga eegaa haddii ereyga markaad ku cilaynayso ad isticmaalayso ka ismiya magac ahaan in magacaa la yihi bowl baa la yidhaahday khamri baa la yidhaahday waxaa dahab baa la yidhahday magacaasuu wata haddii la yidhaahdo saa haddaad lagu isticmaasho ood saa ugu cilaysaay ma banaanoo laqab wey magacuna waa zuuli karaa waa isbedeli karaa oo magaca la bixiyey iyo waxa munaasabada waxa lagu bixiyo had iyo goor talaasum aan kala harin kama dhexeeyo haddaba dhinaca magacaanta ti laga eego waata hadda ula jeedee duuna laqabi ismiga jaamidka ah jinsiga carab wuxuu doonaya ha noqdee uu yiri tuu soo gelayo way dan markii hore uu ka hadlayoo mina maxalulxukmi uu soo yirina waa dhinaca kale marka laga eego ismigan jinsiga waxa waxa lagu bixiyey haddii macno munaasiba ka muuqda way sida dahabka samal ashyaa ay uga muuqato taasoo ah macno munaasab ah in xukum lagu xiro haddaba labaa dhinac kale markaad ka eegtaad xukunkiisa siinaysaa markaad dhinaca macnaha munaasibka ee ku jira ka eeg tahay macnaha munaasibka iyo wasfigaasaad tixgelisayo maxalulxukmi cilla kaasira waa noqon karaa markaad ka eegtay dhinaca magac ahaan magac loo bixiyeyna in waxyaabaha magacyada bixintoodu athar iyo saameyn aynan ku lahayn axkaamta ayaa arrin la yaqaana wain yakun min sifatin faqad uli wain yakun hadduu yahay min sifatin mushtaqi hadduu yahay sifa hadduu yahay laazim ah faqad uya waa la diiday in wax lagu cileeyo marka waxaa uga jeedaa qaybta mushtaqa iyo qaybna mutajadida qaybna laazima ay tahay maanaa mutajadidka waxaa looga jeedaa waxyaabaha afcaasha biikhtiyaari alfaacil ku timaada sida alkhaarij alqaatil aldaarib alsaariq waa fal isaga khiyaarka ku yimaado marar badan a dhaco soo noq noqon kara qaybna ah waa qayb awsaaf laazimta weeye oo sida midabada oo kaleeta ah cadeenkii madowgii sharcigu haddaba kuwa maadaama aan la aqoonin sifadaa laazimta inuu sharcigu wax ku xiro lafdi mushtaqaba aad adeegsatid oo alfaadii mushtaq ahayd ama mastarka alfaadii laga soo qaatay aad adeegsatid be lianahu abyad lianahu axmar lianahu asud wax laguma cilayn karo wain yakun hadduu yahay min sifatin sifa hadduu yahay faqad uya waa la diiday ha fahatay arrintaasi insha allahu tacaala waxay noogu iman doontaa masaarigta cilada markii qiyaasu shabah la yidhaahdo ama wasfu shabahi aan u tagnay insha allahu tacaala halkan sidaasa warkooga kooban loo soo guuriyey arrintaa la qabta amiirulhaashimatu tilmaamayay walaa yakunu lwasfa nafsa nafsa lismi ismiga naftiisa inuu noqdo in lagu cileeyo lama ogolo wey culamada qaar kamida waxay soo guuriyeen sida mahdi fi sharxi lmicyaar iyo raziba culamada inay isku waafaqeen inaan ismiga jaamidkaas siba lagu cileyn karin laakiin maxal maxali wuxuu soo guuriyey sharxi jamci aljawaamic inay banaan tahay isaaq shiraazi inuu qabo darkashina sharxi jamci aljawaamic isna wuu ku tasiixiyeyba waxaana loo tiiriyey imaamu shaafici axmed oo muran ka taagan yahay ka asaxday mushtaqa ha lagu cileeyo marka aan nirina saliim araazi iyo rag lamidihi waxay soo guriyeen culamada qaar kamidihi inay diideen kadib maalinku raxima allahu tacaala wuxuu ugudbay mas'alo kale oo tacadud alcilal la yidhaahdo xukumka waaxidkii hal cilo ka badan ma yeelan karaa wuxuu wa cilatun mansuusatun tacadadu fi fi daati listinbaati khilfun yucahadu wa cilatun cilo cilado mansuusatun mid mas cadeeyaya waxaa la raaciya ta lagu ijmaacay tacadadu taasoo tiro yeelatay iyo wa fii daati listinbaati midda istinbaadka lagu keenay ijtihaadka lagu keenayba khulfun baa yuchadu khilaaf la yaqaan baa ka taagan oo laga ogyahay wuxuu leeyahay halka xukum ee waaxidkiihi hal cilo ka badan ma yeelan karaa wa tacadud alcilal ma banaan tahay tacadud alcilalkaasi ama ciladu ha noqoto mansuusa ama ha noqoto mustanbata khilaaf baa ka taagan khilaafkaana murtidiisu waa saddex madhabood qolo tiri xukumka keliya hal laba ciliya ka badanba waa lagu cilayn karaa oo jamhuuru ahlilcilmi ah waana qowlka sawaabka iyo raajix ah daliilkiisuna uu yahay ciladu waa wasfi xukunka halka ku jira ku garansiiya inay waxyaabo awsaaf badan oo ku garansiinayso dhowra isugu timaada meeshana wax diidaya ma laha laba markii istiqraa iyo dabagal iyo lagu sameeyo tixraac arrintaa inay banaan tahay bay kutusaysaa markii si fiican loo dabagalay axkaamta iyo asbaabteeda waxaanu ogaanay inay suuragal tahay hal qof hal xilli keliya inay laba arrimood ka yimaadaana uu sameeyo labada arrimoodoo in la dilo keenay sida hadduu zinaysto isagoo muxsana ridooban haweentana laba sababoodoo hal mar la wada helay oo iyadoo xagga xarmata iyo xeed ku dhacay bay ninkii inuu la mubaasharoodo xaaraan uga noqon kartaa ama iyadoo xarmatay iyadoo ciddo ku jirta ama iyadoo caado qabtay iyo ciddada ku jirta ama saddexdaa waa isu iman karaan wahakada madhabka labaadi waa qola tiri mutlaqan ma banaana sida aamidiyo taajidiin misubkiyo ay qabaan alqaadi abubakr ilbaqilaanina loo tiiriyey iyagoo leh cilada shuruudeeda waxaa kamid a inay munaasabad iyadiyo xukun ka dhexayso xukum keliya laba ciloo kala duwan munaasabad ulehna waxay keenaysaa xukumku inuu lamid yahay inuu lamid yahay xukunkuna inuu kala duwan yahay ayay keenaysaa waayo laba kala duwan wixii lamid ah mid walba tanna waa lamid tanna waa lamid isagiibaa kala duwanaanaya laba kala duwan wixii lamid noqdana isagii laftiisa isbuqayn oo kala duwanaanaya maadaama aynan dhici karin halkii shay isaga inuu kala duwanaado laba cilna in lagu cileeyo inaan suuragal ahayn ayaa halkaa laga gartay bay yidhaahdeen waxaa kaloo yidhaahdeen xukumka hal cilla ka badan haddii lagu cileeyo saddex arrimood baa ka dhalanaya in markuu cillo ku sugnaadeta kale ay taxsiirul xaasil tahay inay laba xukun oo isku mid ah meeshai isugu yimaadaan iyo ciladii in la guriyo saddexdana wax suuragal maaha yidhahdeen calaa kulli xaal waa iska murin iyo doode qayb saddexaadna waxay yidhaahdeen cilada waan kala qaadayna mansuusada iyo mustanbadada oo waxay yidhahdeen tacadudku waa banaan yahay haddii cillo nas kitaab iyo sunna iyo ijmaac sheegaan tahay laakiin ijtihaadiya hadday tahay ma banaanay sida fakhrudiin araazi iyo ibnu fawrak iyo rag lamida ay qabaan calaa kulli xaal qowlka sawaabkii khilaafka uu ku tilmaamay ee isaga aanu kala rajixin waxa weeye inay banaan tahay marka wuxuu yihi waa cilatun cilado mansuusatun nas iyo kitaab iyo sunna iyo ijmaac sheegeen fii daati listinbaati iyo wa fii daati listinbaati iyo tii ijtihaadka lagu keenay duruqda iyo wadaajiyaedka loo maray inoo iman doona taasoo tacadadu tiro yeelatay khulfun khilaaf baa ka taagan iyo cuhadu la yaqaano masaladaa kadib wuxuu gudbay isla iyada cagsigeeda hadda haddii laga hadlayay xukumkii waa hal mid cilooyinka tiro ma yeelan karaan mid laba ma noqon karaan haddana waxaa laga hadlayaa saddex afar xukumi isku hal cilo ma yeelan karaan waxay tacliilu xukmeyni aw axkaamin bicilatin waaxida wadaka fi lxukmi lkathiiri alaqa ka qaci maa qurmi nisaabi sariqa waxa uu yihi arrintaas inay ciladu tacadudi karto inuu xukunku tacadudi karo isagoo ay ciladu waaxida mid keliya ay tahay culimo badan ba inay banaan tahay carabka ku dhuftay oo ku dhawaaqay oo ku tegay markaasuu tusaale wuxuu keenay sida tuugadu ay laba xukun sariqada cillo ugu tahay laba xukun in la gooyo iyona wixii bixiya dandhabo wadaaka tacadudkaas fil xukmi xukunka la xiriiro xukunka kay ku yimaado xukunku mid laba saddex afar uu noqdo hal kathiiru culimo badan ba atlaaqa itlaaqay baneeyey wey waa banaan yahay tusaale kal qaci goynta maca gurmi nisaabi sariqa wixii uu xaladay xoolihii oo qofkii inuu dan dhabo bixiyana lagu leeyahay iyo goynta la isugu darayo ciladoodana waaxida ay tahay way calaa kulli xaal mas'aladani waxay yidhahdeen culimada raxmatullahi caleyhim sida halka doodu ka taagan tahay loo ogaado saddex arrimood mid bay noqotaa halka ciladii inay axkaam isku mida sugto oo laba qa laba wa inay suura yeelan karta inay hal daata keliya laba xukun oo isku mida ku sugto arrin aan suuragal ahayn wayaan bay yidhahdeen ijmaaculmisail caqliguma sawiran karo ta labaadi inay laba daata laba shay oo kala duwan halkii cilla ay axkaam mutamaasir ah ku sugto so sida hebel baa dilay iyo hebel laba qof baa isugu yimid dil madawadaba ciladii dilka ahaydi laba daato oo hebel iyo hebel oo kala duwan bay qisaas ku waajibisay taana waa banaanta yidhahdeen arrinka labaadi cilada waaxidada keligeedihi axkaam mukhtalifa inay sugto laakiin aan isburinaynin arrintaana waa banaan tahay sida salaada waxaa xaaraam ah oo soonkiibaa xaaraam ah markay caado timaado caadadii soonkii iyo salaadii way xaaraantinimeyn waana hal cillo keliya arrinta saddexaad cillada keliya axkaam mukhtalifa inay sugto oo kala duwan oon isu iman karin sida dilkii uulakacaya kaska ahaay wuxuu cilladu noqday qisaas inuu waajibay wuxuu kaloo u noqday qaatilkii in dhaxalkii laga qadiyo arrintaas saddexaad way arrinta culummadu ay isu khilaafeen hore waxay yidhahdeen waa banaan tahay waana sida jamhuur ahlilcilmi ku tageen sawaabka iyo xaqan awey halkii cillo laba saddex afar xukum waa keeni kartaa waana midkii hadda aan soo sheegnay qof baa kasoo xidilay qofka uu dirina waa qofuu dhaxalkiisa lahaa dhaxalkiina wax kuma laha waana la qisaasayaa maxaa yeelay waa dilkaa laftiisa hal cillo way waxaa kaloo la yidhi qadafkii qof baa qof zina ku tuhmay markhaatina keeni waaye xaddow qadafna waa ku waajibaysaa shahaadadiisiina waa la radinayaa waa loo diiyo waa la celinaya laga aqbali maayo shahaadadii markhaatigiis markhaati ma galo sababtuna labadaba waa qadafka qoraxda dhicitaankeedu wuxuu cillad u yahay inay salaada maqrib waajibto iyo inuu maalintii ramadaanka in la afuro ay banaanaato iyo weliba xajkii inuu asaxo qofkii istaaga wuquufkii carafiya lamidkaha intaasoo dhani saddexda waa hal cillo keliya taaweytay culimada jamaahiirtooda ku tagan halkan uu ku tilmaamay alkathiru atlaqa oo yidhi culimada qaar kamid a halkaa waxaa laga fahmay inay diideen oo yidhaahdeen hal cillo laba xukum ma dhalin karta wax ka badan waana culimada qaar kamid a loo tiiriyaa waana magacooda arag waxaana yidhaahdeen qofku wixii halkii wishay hal shay buu dhalin karaa saas darteed hal wasiyo waaxida laba xukun ma dhalin karo taasna waa qowl daciifa kadibna masalo kale u gudbay naadimku raximah llahu tacaala waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha lakinaha laa takhrimu naadimku raximah llahu tacaala beytkan wuxuu kaga hadlay laba masalo masalada koobaadi waa masalada shadriga hore uu ku sheegay waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha waxayna la xiriirtaa mabxad ama masalada la yidhaahdo taksi cumuum lcilla haddaynu ognahay in alfaadba uu cumuum galo oo baab alcaami walkhaas aan kasoo kasoo marnay cumuumka aynu soo niri asaxu aqwaali waxaa weeye min cawaarid alalfaad cilladana waxay yidhaahdeen sida lafdiga cumuumka uu galo oo cadad aan tira koobnayn usoo galaan caamna loo yidhaah iyo cilladuna gasho meelo tira badan gashana waxaa la yidhaahdaa cilla caamaa la yidhaahdaa marka laga eego joogitaanka meelahan oo dhan laga helay taas haddii aada ogaato haddii cilladii caamka ahayd uu soo galo takhsiis ma asaxaysaa mise ma asaxayso iyo culimmadu isku qabteen sida lafdigii cumuumka ahaa loo khasisayo afraaddiisii qaarkood uga baxayeen inta soo hortayna dilaaladiisu ay baaqi ugu ahaanaysay ugu horeysay haba la isku qabto ma xaqiiqa dilaaladaas soo hartay mise waa majaaz saynu horey usoo marnay cilladii haddii afraaddii iyo mawaadicdii iyo gooyihii tira badnaa ee laga helayay qaybo kamida ay saameyn ku yeelan weydo takhsiis miyaa galay cilladii mise cilladii way burtay oo culimmadu ay madaahib door ah isugu qabteen ayaa jirta marka haddaba min xaysu almacnaa haddaan sugnoo nilaamin qiyaasku wuxuu ku salaysan yahay cumuum lmacnaa wey oo cilladii asalka laga helay afraadda kalena marka laga helay xukumkiina walxukmu haabitun biha fatabiici aan soo maray iyadaasuu ku sugan yahay oo xukumka in la tacmiimiyo oo asalkii halkii hore ku soo arooray inta la gudbiyo goobaha kale lagu dabaqo iyadu ay sabab u ahayd cumuumkeeda macnawigana uu keenay qaarna qiyaaska ay ugu magacaabeen qiiqe waa cumuum macnawi ay u yidhaahdeen waxa uu ka hadlay isagu naadimku jus-iyo ama qeyb la xiriirta haddaba qeybtiisa intaynaan usoo laaban yaan mas'alada asalkeeda ka hadlaynaa masalada asalkeeda goob kalena waa looga hadlaayo takhsiisulcilla wa cumuumu tacmiimuha aan ahayn ee waxaa looga hadlaa qeybta la yidhaahdo cillada shardigeedu alitiraadi walincikaas muqasama shardiba in fii kulli majaalin oo laga helo nafyan wa isbaatan ay xukumkii wada socdaan ka badan xanafiyada kamid a min sadri shariica la yidhaahdo karki dabuusi ay kamid yihiin iyo qaybo shaaficiyada kamid ah sida safiyudiin alhindi iyo qaybo xanaabilada kamid ah sida abulkhadaab lagana soo guuriyey imaamu shaafici axmed riwaayo ah malik iyo abu xaniifaba qolada muctasiladana saasay qabaan la yiri waxay yidhahdeen cilada takhsiis waa galaa cilada ama mansuusa ha noqoto ama mustanbata ha noqoto waxaan u daliishadeen laba arrimood arrinta koowaad waxay yidhaahdeen cala aladila allafdiya yaa dilaaladii lafdiga ee caamka ahayd baan uga qiyaasanaynaa hadday qadiyadu qadiyatu caam tahay macmuumka lafdiga iyo cumuumka macnawigu waxbaa ka dhexeeya ay wadaagaan qiyaaska aan ku jirnay laftiisaan ku dabaqaynaayo sida lafdiga caamka intii loo khasiiso inta arkay u tosi karo daliil sharciga u noqonayo iyo ciladii wax laga khasiisayna daliil sharciga u noqonaysa waxaa labada ay u daliishadeen culimadaasi inaydan cilada sharcigu waa astaan xukunka faraca ku jirta kutusaysa meelaha qaarkood baa laga helay xukunkiina ma sida tahay astaannimadeedii ka saari mayso waayo astaanta xaqiiqadeedu maahaba yidhaahdeen inay meel kasta xukunkii ay laasimto sida waxyaabo badan oo nolosha ah lagu arko culimada qaar kamida maalikiyada qaar kamida sida abubakr albaqilani qaadi cabdilwahaab shaafiyada qaar kamida fakhrudiin iraazi ustaad abi isxaaq asfaraayni iyo xaabilada qaar kamida sida abi yacla iyo muctasilada qayb kamida sida alxuseen albasri iyo riwaaya imaam amed imaam axmed laga wariyana waxay yidhahdeen cilada mutlaqan taksiis ma geli karo ama mansuusa ha noqoto ama mustanbata ha noqote waxaana yidhahdeen ciladu haddii ay asaxdo haddii ay ciladii la helo xukunkiina aan la helin oo goobtii aan laga helin xukunkii iyo ciladii kala baxeen baa ka muuqata arrintaasna waxay wax u dhimaysaa asal ahaan ciladu inay asaxday midda kale waxay yidhahdeen cilada sharciga waxaan uga qiyaasanaynaa cilooyinka caqliga lagu garto ee cilad alcaqliya la yidhaahdo cilad caqliyana lama khasisi karo oo mar haddii meel ku sugnaato xukunkeed inuu sugnaadaa ka dhalanaysa saa darteed baa cilada sharcigaana la takhsiisin karin culamada qaarkoodna marka saddexaad bay ku tageen xanafiyada say u badan yihiin sida basdawi tarksiy qayb badan oo maalikiyada sida abulwaliid ilbaaji iyo shaaficiyada badankood sida isxaaq shiraazi iyo laga soo guuriyey oo waxay yidhaahdeen cilada waa la takhsiisin karaa hadday mansuuso tahay laakiin haddee mustanbata ijtihaadiyata lagu keenay masaarigta iyo duruqda soo socotana u tegi doona jiadka soo socda lama takhsiisin kara yidhaahdeen qolo afraad baa jira oo iyadana cagsi ka dhigood yidita mustanbatadaa la takhsiisin karaa laakiin ta mansuusada ee nasku sheegay lama takhsiisin karo culamada qaarkood magacooda aanan arag ayaa loo tiriyey calaa kulli xaal masalada sidaasa yaa waxaa farac kamid a mas'aladan uu halkan ku sheegay marka wuxuu yidhi sida madhab maalik uu qabo tusaalaha shaarix uu keenayna shaaficiyada waa la qabaane waqad tukhasisu liasliha asalkeeda inay khasistaa laga yaabaa ciladii oo lafdigu uu caam yahay laakiin afraadiisa qaarkood loogu khasiiso cilada iyo sababka arrinkaa loo jideeyay marka la eego sida awlaa mastamu nisaa haweenkii markaad taabataan taabashada waxay maalikiyada ku khasiseen caada ahaan bimaa tuujadu fiihi ladda wixii ladda iyo xoogay ku macaansi laga helo waxay dhaha mar haddaan ciladii saa ka dhigno dumar waxaa jira taabashadooda aan ladda lahayn ama waa sagiira ama waa maxram bay yidhahdeen maxramkana caadatan ma yeelato sidaas darteed maxaarimtu jabin maayaan oo waxay ku salaysan tahay mas'aladaasi waqad tucamimu asalkeeda inay caam ka dhigtaa laga yaabaa liasliha asalka iyadana liasliha haddaba waa mutanaazac caleyhi takhasisu iyo tacmiim waa ku tanaasucaya oo ku doodaya haddaba halkaas waxay uga jeedaa ciladii asalkeedii inay tacmiimisaa laga yaabaa waana masaladan soo tilmaanay niri sida lafdigu meelo badan afraadan maxsuura ana soo koobna ay u geli karaan iyo macnaha iyo ciladiina looga heli karaa afraad tira badan oo aan tira koobnayn markaasaa cumuum alcilla iyo alcilla alcaama iyo almacna alcaam ayaa la yidhahdaa saas darteed ba waxaa looga qiyaastaa oo qiyaaska asalkiisaba uu ku galaa masailka tira badan waxaa la yidhi laa yaqbal qaadi bayna snayn wahuwa qadbaan waxaa la yidhi cillada waxay tahay waa tashawushka fikrigiisa ku dhacaya ee maskaxdiisa waxaa lamida daragtii badnayd waxaa lamida xanuunkii tira badnaa waxaa lamida farax iyo murugadii tiiraanyadii tira badnaa iyo waxyaabo kastoo maskaxdiisa waxu dhimaya ciladii waa haddaba qaldaan lafdigii ahaa caradii intay ka saartay iyo waxay tiri likulli mushawish u bedashay sa ayuu leh kadib wuxuu ka hadlay masalo kale laakinahaa ciladu laa takhrimu asalkeeda ma jabin karto oo asalkeeda inay buriso lama ogola waxaa uga jeedaa usuuliyiintu waxay sharti ka dhigeen cilada markii ay cilo la ictibaarinayo laga soo qaadayo waxaa shardi ah anlaa tacuud takuna anlaa tacuuda calaa aslihaa bilibdaal bay yidhahdeen asalkii ciladan lagaba soo qaatay inayan burin wey sababtoo wasfigan laga soo qaadanayo masalada xukunka sharcigaana lagu cillaynayaay haddii uuba keeno xukunkii asalka lagu cileeyey inuu buriyo de asalkiisi uu beriyo asalkiisi hadduu beri buriyona de farac maba ka noqon karo sababtoo ah asalka burintiisu farac lasana burin bay u tahay oo ataabicu taabicin waa ka yidhaahdeen markaasi waxay yidhahdeen tusaalayoga cilalka asalkooda idaal kula noqday maalikiyada qaarkood waxay sheegeen soomamahaas in la soomo lix maalmood oo ka dambaysa oo shawaal la yidhaahdo nabigu wuxuu ku cileeyey inay sanadii dhammaystirayso kadalika siyaamu dahri kulli waxay yidhaahdeen maadaama macnihii laga helayo fii kayri shawaal shawaal xilli aana haddii la soomay dilqacdi iyo bilihii kaliya la soomaayo sag lix maalmood oo laga soomaa ku filan oo ka gudaysa waayo takmiilu sanihii way dhamaystiraysaa xasaarata bicashri amsaariha baa layidhi ta waxaa la yidhi tacliilkaas wuxuu buriyey khusuusiyadii shawaal ay lahayd ee naska uu ku tusay iyo amhilada lamidkaa ee qaar shaarixu uu sheegay kadib masalo kale u gudbo wa shartuha atacyiinu wataqdiiru lahaa jawaazuhu wataxriir halkana masalo kale ayuu ka hadlay oo laba qaybood leh wuxuu yihi shuruud ulcilla waxaa kamid a inay mucayana tahay oo cillo la garanayo wasfigii uu yahay waxaa la diidayaa wasfi mubha mubhama ama wasfi iyo tilmaan ku dhex jirta awsaaf laakin hayr mucayana saa darteed ba wuxuu yihi waxaa shardi ah sida jamhuur ahlilcilmi ay ku tageen cilada wasfiga ama tilmaanta lagu cilaynayo wax ee farac iyo asalka la isku ilxaaqinayo laisku haleeshinayo laisku raacayo xunkana lagu wada siinayahay wax mucayana oo la yaqaano inuu yahay si loo ogaado asalka iyo faracani inay wadaagaan culamada qaar ba waxay dhahen sharti maaha haddii uu waxyaabaha uu ku dhex jiraayo maxsuur ay yihiin waxyaabihii oo dhanna faracan dambe laga wada helo oo mid kastoo ay noqotaba waa isagii waa ku jiraa la yidhaahdo labadaasa loo qaybsamay qolada tiibanaysay waxay yidhaahdeen ribadii waxaad ku cilayseen aliqtiyaatu aliddikaaru altucmu alkaylu awsaafta mutacadida mid kamiduu noqon karaa saa darteed hadday mid kamidun tahay wixii kale mid kamida intiiba laga wada helo asalkii wuu raacayaa taasna waxay uga jawaabeen culamada qaybta kale walow uusan shaarixu sheegin intaa sheegitaankeedu culimada waa aqwaashi oo la isu wada keenay qolo waliba qayb bay magacaabeen oo mucayan ka dhigeen kiin bayna uga qiyaasteen adugu hadda hadda horta naga qiyaasato waa inaad ki mucayanka laguga qiyaasanaysa aada sheegta wey si loo kala ogaado waxaana laguga qiyaasata inuu sax yahay iyo in kale iyo khilaafku ilaa xad inteebaad qowlkeebaad ka raacsan tahay ilaa inteen eeg buu qiimeyn leeyahay masaladaasi waa masalada tacyiinka waa inay daahira mawjuuda tahay wataqdiiru in la qadaro lahaa ciladii iyo wasfigii la qadaro jawaazuhu taqdiirka inuu banaan yahay baa huwa taxriiru qowlka taxqiiqa ee saxda ah sida qaraafi raxmatullaahi caleyh rag lamidihi ay cadeeyeen wuxuu leeyahay cilalka mucayanada marka aan leenahay shardi maaha loogama jeedo shay daahira oo madkuur oo la sheegay inay tahay waxay noqon kartaa cilalku shay madkuur oo la sheegay say u tahay shay muqadaroo goobtan ku qadaran bay noqon kartaa waxaan nidhi milkiga waxa lagu milk la milkiyay waa macno sharci oo lagu qadaray goobta waxaan inaad milkinaya waana cilada qofka u banaynaya inuu ku tasarufo shayga uu yeeshay shaygaan leedahay inaad ku tasarufta sababka kugu banaanaaday waa limulki mulkigaa wey mulkigiina waa shay muqadara ee shay kale ma aha saa darteed way banaan tahay arrinkaa waxaa diidayna waa fakru raazi oo arrinkaa diiday oo yidhi arrintaasi suuragal ma aha sidaa darteed bu qoraafi wuxuu yihi laa yakhluwa minhu baabu min abwaabi ilfiqi sheekh shanqiituna uu yihi wahuwa kadalika saa wey ومقتضى الحكم وجوده وجد متى يكن وجود مانع سبب كلا إذا انتفاء شرط كان وصخرهم خلاف ذا أبانا halkan masalo kale oo laba juz iyo ama laba qo qaybood leh ayuu kaga hadlay mas'alada labada qaybood leh uu ka hadlay waa waxay tahay markii mas'alo xukunkeedu sidaas ma aha laleeyahay ma loo marka loo celinayo maanic baa jira oo xukunkii reebay ama shardi baa la waayay oo xukunkii u dhici waayay marka loo tiirinayo ma shardibaa muqtabal xukmi iyo ciladii iyo wixii keenayay inay joogaan mise ma joogaan waxyaaba asbaabul miraat la yihahdaa jira waxaa kamid a qaraabtinimo in laysku dhaxlo waxaa jira waxyaaba mawaanicul irsi la yihaahdo oo ariqi uu kamid yahay haddaba laba qof oo ajnabi kala ah dhaxal iskuma le ama xor ha noqdaan ama adoon ha noqdaan haddii asbaabti kale ayna isku soo gelin haddaba ma la dhihi karaa ninkani qofkan dhaxalkiisa waxba kuma laha waayo waa adoon iyagoon asbaabtii dhaxalkaba la helin oo maanicii xukunka ma loo tiirin karaa sababkiiba ayaan la helayn sidoo kale ma loo tiirin karaa shardibaa la waayay ma loo tiirin karaa uma dhihi kartaa qofka kayra zaka laguma laha waayo sakasanadka ma soo wareegin qofku waa faqiir xoola ay zaka ku waajibaanba ma laha ma dhihi kartaa saka kuma waajibin sababtoo shardigii xawalaanu tamaamul xawlka ahaa ayaan la helin bimacnaa iyadoo asbaabtii xukunkuu ka dhagan jiray oo muqtadal xukmi xukunka wixii keenaya cilalkiisii aan laba helin xukunka la-aantiisa shardi intifaau shardin iyo wujuudu maanicin ma loo tiirin karaa mise marka loo tiirinayo xukumka waayo shardigaasaa la waayey waayo maanicaasaa jira laleeyahay waa in horta muqtadiga wixii keenaya uu jiro waayo waa adoon markii laleeyahay waa in qaraabtinimo iyo waxyaalihii ay jiraan waayo waa axtarad ma soo wareegin markii laleeyahay horta waa in qinihii la helo marka hore oo ilaa looma tiirin karo waayo qariba ma aha labada qowl ayaa la isku qabtay fakru raasi inta kalea loo qaybsanay wuxuu yihi wamuqtada alxukmi xukunka wixii keenayo ciladiisii aha wujuuduhu inuu joogaa wajaba waajib ah mataa yakun markuu ahaanayo wujuudu maanicin maanic joogitaankiisa sabab ay sababan markuu noqonayo xukunkii hor istaagay sababka xukunkii hor istaagay ee xukunkii maanta uu fuli waayey goobtan xukunkii ay u qaadan weyday marka laga dhigayo maanica waxaa waajib oo laazim ah in muqtadihiisii joogo sababta waxay yidhahdeen waxaan hadal macquul a caqli ahayn inaad tiraahdo sanad wuxuu kuma sog ninka la yidhaahdo addoonkani qofkaa dhaxli maayo waayo waa adoon isagoo xataa hadduu xoryahan dhaxleenba oo asbaabul miiraadka aan la helin kadaa waxaa lamid ah ida intifaaca shartin idaa kaana hadduu yahay sababka reebayay intifaaca shartin shardigaa la waayey kaana uu ahaado kaanadani oo mufasira kaana idaada ka da ku xigta idaada shardiyada asmaada ma gasha calaa qawli lbasriyiin haddaan dhacno haddii aan dhana calaa qawli kuufiyiin asmaada way gashaana ida intafaaca shardin haddii uu kaana ahaado iyadii way halkaa wuxuu ku sheegay qowlka jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan oo ah marka loo tiirinayo xukumkii nafyigiisa ama xukumkii la-aantiisa iyo waayitaankiisa waayo maanic baa joogaa xukunka u yeelan waayey wuxuu u dhexli waayey liajli riqi ama wuxuu u dhexli waayey shardi baa maqan oo sanad baan soo wareegin waan horta muqtadiga xukunka joogo qaraabtinimadii iyo wixii laysku dhexli lahaa joogto oo riqigani maanic markaa noqdo ama uu qinihii uu joogo markaa la yidhahdo sanad ma soo wareegin labadaa midna haddaynan jirin looma tiirin kara xukunka nafyigiisa maanic baa joogiyo shardi baa la waayay midna looma tiirin kara yidhahdeen wa fakruhum ninkii fakr la dhihi jiray usuuriyiinta ay ku faani jireen fakru raazi wey khilaafa daa hadalkaa khilaaftiibu abaana caddeeyey oo wuxuu yidhi wax laazim a ma aha in muqtadihii xukunka uu joogo oo isagoon joogin ayaa waxaa loo tiirin karaa maanica jooga iyo shardiga la waayay waxaana qowlkaa rajaxay oo sidoo kaleeto ibnulxaajib waxaana la yidhi waxay oga jawaabeen waayo xukunkii in la waayaa suuragal ah shardi baan la haynin dartiid iyo ciladii baan la haynin labadaba waayo waxaa banaan jawaazu daliileyn calaa madluulin waaxid laba daliil hal macno way isugu iman karaan calaa kuli xaal khilaafka sidaas oo kaleeta waa khilaaf iska lafdiyo wax aathaaro saas oo tira badan aan lahayn intaasuu mucallimku wuxuu oga baxay raximah llahu tacaala masaa'ilkii la xiriiray cilada ama arkaanu qiyadka la xiriiray kadibna wuxuu u gudbay qayb kale oo la yidhaahdo masaalik alcilla oo boqol iyo toddobaatan bayt oo nadmiga kamida uu kaga hadlay wax ku dhow boqolk boqol kiiba labaatan kitaabka ama khumusul kitaab ku dhow kaga hadlay masaalikul ciladuna waxaan horey usoo maray halka ay ka farcamaysaa inay tahay ciladii marka la qaybinaya xasaba thubutiha sidee bay ku sugnaatay ciladani ciladani inay nas ku sugnaatay inay ijmaac ku sugnaatay iyo inay ijtihaad ku sugnaatay saddexdaa mid ay tahay hadday cilal mansuusa marka la iska leeyahay ta kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ku sugnaatay baa la israaciyaa oo waxaa la isu raaciyaa in la yidhahdo waa cilo lasoo guuriyey ama cila na cilla naqliya way cilatu manquula ama daliil naqliya way ama wasfi naqliya way mid ba hadba mid ay yidhaahdaan ad ku aragtaba ijtihaadina waxaa la isu raaciyey alcila almustanbata baa la yidhahdaa ta laga soo lagala soo baxay kiiba haddaba waxay yeelatay qaabab loola soo baxo haddaba qaabkaas si loogu gudbo ta mansuusada ayaa la horeysiiyaa taqsiimka sidaas aan horey usoo tilmaanay ayaa halkan masaal hubuudkii cilada duruqday ku sugnaanaysay ayuu halkan boqol iyo toddobaatan bayt uga hadlay waxaana u halkan ku sheegay masaalik alcilla sagaal buu ku sheegay waxaan soo arki doonaa qaybo la isku hayaa jira ma mansuusaday kamid tahay mise ijtihaadiyada ma wada dhamayn karnee meeriska akriskeeda maqaatic ama qayb qayb ayaan ka dhigi doonaa waxau yihi naadimku raximah llahu tacaala ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل الإجماع فالنص الصريح مثله لعلة فسبب فيتلو من أجل ذا فنحو كي إذا فما ظهر لام ثم تلباع لما فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه والثالث الإيم اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفيد استفد ترتيبه الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح رغاية شرط أو استثناء تناسب الوصف على البناء انت مقطع انا نقرين ان علمك رحمه الله تعالى مؤلف حقوقها اللي marka koowaad tacriifka masaalikul cilla iyo jiedka cillada lagu raadiyay inuu tacriifiyo marka labaadna wuxuu uqaybiyey cilladii laba qaybood cilla naqliya iyo cilla ijtihaadiya cilladii naqliyada ahayd bu wuxuu ka sheegay inay tahay laba qaybood cillat nas iyo cillat lijmaac ta naskaana wuxuu uqaybiyey mid nas sariixa iyo mid nas daahira kadibna cilalkii ijtihaadigahaa ayuu gudbay tacriifku u horeysiyo wuxuu yihi wamaslaku lcillati ma dalla calaa ciliyati shayi mataa maa xasala wamaslaku lcilla cillada maslak iyo dariiqa loo qaadaa garashadeedu maa dalla dari maa dariiqii weeye dalla kutusa calaa ciliyati shay shayga inuu cillo yahay mataa maa xasala markii la helo ee uu dhacaba in cillad waxaa ka ratibmaan oo ka dhashaan ay tahay halkan wuxuu kuleyahy naadimku raxima allahu tacaala masaariku lcilla haddii aada rabto in lagu tacriifiyo maxaa maslak la yidhaahdaa ama dariiqa cillada lagu garta maxaa la yidhaahdaa waa dariiq kasta oo ku dareensiiya ku garansiiya waxani inuu waxaa cillo u yahay meel kasta oo laga helo xilli kasta oo la helo iyo waqti kasta oo la helaba oo waxani waxaanu cillo yahay waxaad ku garato oo dhan yaa masaarikulcilla la yidhahdaa waxayna ku kooban tahay inta soo socota oo wuxuu yihi alijmaacu fannasu sariixu alijmaacu iyo dariiqa koowaad ee cillada ay ku sugnaataa ijmaac iyo naskii ijmaacuu soo hormariyey waxyaaba badan bay sheegaan waxa sababka uu usoo hormariyey ijmaaca qaar waxay yidhaahdeen naska sariixa ah iyo ijmaaca ijmaaca laga soo horumarinayaayo ijmaacu had iyo koor nas buu cuskanaya markii tacaarud yimaado sidaa darteed ijmaaca naska la socda ayaa la xoogeynayaa oo la hormarinayaa dariiqan arinku u qaadayna waa dariiqii sufiyo ayrkiiba jamcu jawaamic ay ku mareen haddaba waxaa looga jeedaa cilada lagu sugayo can ariiqi lijmaac inay mujtahidiinta casri xilli xilliyada jooga kamida sida taariifka ijmaacu ahaaba inuu tilmaan ama wasfi mucayana inuu xukunkaas cillo u yahay inay isku waafaqaan haddii la yidhaahdo sidee baa loo sawiran karaa ciladii in la isku waafaqo oo lagu ijmaaco iyagoo dad qiyaaska diidanba ay jiraan sancani fi ijaabati saa'il waxa uu ku sheegay arrinta ijmaacaasi inay tahay iyadoon la eegaynin tacadi ma lagu sameynaya mise lagu samayn maayo waxa la isku khilaafsan yahay ma la gudbinayaa oo wax kale ma lagu haleeshiinayaa weeye sheegan ciladaa iyo saa dartiid buu sharcigu u yeelay ma aha taasaa ishkaalkii waxaa lagaga baxay iyo xoogay shubhadii ku jirtay sidee bay u dhici kartaa cilad in lagu ijmaaco waxay sheegaan culimada tusaaleeyo tiro badan waxaa kamid a yidhaahdeen gabadha yarta ah aan hore loo soo guursanini weli baa loo noqonayaa ciladu waxay isku waafaqeen inay tahay afsikaru itifaaqan yarida inay tahay itifaaqan baa la isugu raacay marka waxaa loo qiyaasanayaabay qolo kala yidhaahdeen tii yarayd ee sayibada ahayd liwujuudi alcilla tusaale kale waxay yidhahdeen waxaa la isku raacsan yahay dhaxalka marka la qaysanayo qofka meydka ah walaalkiisii shaqiiqa ee aabbiyo hooye wadaagay in laga hormarinayo kay aabba keliya wadaageen sababtiiyo ciladana waxay isku raaceen bay yidhahdeen inay tahay imtisaaju nasabeyn labada nasab ay iswadaageen ee isku darmaday ee aabbaha iyo hooyada saa darteed ba waxaa loo qiyaasanayaa bay yidhahdeen akhu shaqiiq in laga hormariyo akli ab wilaayadii nikaax waayo imtisaaji nasabeynki baa la hayaa halka lagu hormariyey sidoo kale caaqiladu markay xambaarayso ka shaqiiqa ka horeeya kan liabka waayo isaga kasoo xigoo imtisaaju nasabeyn qaba waxaa kaloo yidhahdeen qofku markuu wax dhaco xoolihii hadday ku dhintaan inuu dan dhabayaa la isku raacay waxaa kaloo la isku raacay cilladu inay tahay in uu maal fasaadiyey oo baabi'iyey oo waxyeelay gacantiisaoo xadgudubtayna oo dhaalimaana ka hoos dhintay maxay dhahen waxaa looga qiyaasanayaa marka looga qiyaasto saariqi qofkii tuuga ah ilaan cilladii maal gacan xadgudubtay ku hoos dhintay ayaa laga helay maalkii hadduu dhumiyo ama u dhamaysto baabi'iyo wanatawlahaa sariqa waa loo goynayaa maca gurmi nisaabi sariqa uu bixinaya taas qiyaaska isku salaysan tahay inuu bixinayo waxaa kaloo loo qaataa nabigu calayh salaam wuxuu reebay laa yaxkumu axadun bayna sinayn wahuwa qadbaan ciladu waxay yidhahan tashawushul fikriga ka dhalanaya dartii waa loo diiday isku raaceen ilaa kayri dalika waxyaabaha badanee cilada la isku raacay tusaalaheeda loo sheego dariiqa labaadi ee cilada lagu gartaay waa nas oo isna laba dariiq laga dhigo nas sariix iyo nas daahira oo wuxuu ku yihi san nasu waa ku xiga assariix oo cad naska sariixa ayaa ku xiga nasku waxaa weeye markii daahirka kitaabka iyo sunnada naftooda ay ku tusaan waxaan inuu cillo yahay imaa inay kugu tusaan siiqa siiqa la yidhaahda dilaalatu nas kugu tusaan oo ixtimaal aan geli karin iyo siiqa sidan u badan laakiin ixtimaal kala geli karto dilaalatu daahira inay kugu tusta labada waa dhacdaa haddaba ta sariixa ee canta dilaalata nas kugu tustay waa mithlu licillatin waxaa iyo waxaa sameeya licillati kada wa kada in la yidhahdo waa sababin iyo in la yidhahdo ifcal kada lisababi kada labadaasaa darajada ugu sarraysa ah wey laakiin aimada qaarkood labada tusaale way iska tuureen waxay dhahen kitaabka iyo sunada maba lagu hayabo sayatlu waxaa ku xiga oo sariixa soo gelaya min ajli daa saa darteed u yaal min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iila anahu man qatala nafsan bigayri nafsin waxaa lamida liajli da inama jucila alisti'daanu min ajli liajli lbasar riwaayadka qaarkoodna min ajli lbasar marka min ajli lbasar inay cilada isti'daanka tahay waa nas sariixa min ajli dalika katabna waxaa loogu fardiray taa ciladu inay tahayna arrin sariixa way fanaxwu kay kay baa wixii lamida sida ilahi uri kay laa yakuna duulatan bayna alagniyaai minkum idan idan baa lamida idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaati waidan la aataynaahum min laduna ajran cadiiman idan iyo kay iyo haddii la isticmaalo ama la isticmaalo min ajli dalika iyo min ajli da iyo liajli da iyo waxay ka wada mid yihiin waxyaabaha sariixa ah ee ciliyada kutusiya wey qaybtaasi waa qaybta koowaad oon leenahay maslaku thani weeye maska sariixa marka uu leeyahay fa naxwu kay idan wixii lamid a uu ku yiri waa alfaada sidoo kale ciliyada kutusta oo kaleeto way sida anna oo kaleeto dadkii markay yidhaahdeen awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum mitlayha annaa haadaa baad tirahdeen cilada ku dhacdeen maxay tahay waayo annaa baa tacriil loo adeegsadaa iyo amhilada lamidkae mutawalaadka iyo mufasalaadka tirada badan kutubtaa dheer dheer looma sheekeeyo dariiqa taalidka ah ee ah duruqda cilada naqligaa kutusa lasoo guuriyey wa annasu daahir famaabaa ku xiga dariiq dahara daahir ah naska daahirka sariixii waxaa ku xiga daahirka laamun uma talbaacu lima falfaau lishaarici falfaqihi fagayruhu yutbacu bishabihi laamun laamba xarafka koowaada ee xuruufta daahirka ah ixtimaalka lahaba gashee ama ha joogto mid madkuuro oo la sheegay ha noqoto sida kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur ama ha noqoto mid muqadara oo la qadarayo man kaana daa maalin ay lian kaana inuu ahaaday daa maalin wa baniina